بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله إلaahay nicmooyinkiisa waxaa ka mida inuu u yeelay addoomihiisa intay adduunyada joogaan wakhtiyeele fadli dheeraad ah camalka la sameeyaana uu ka ajar badan yahay camalka maalmaha kale la sameeyo rabbina subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay kaalin addoomihiisu ay uga sahay qaataan maalinka adaga ilaahay subxaanahu wa tacaala ay hor istaagayaan ayuha almuslimuuna cibaad allah wakhtiyada ilaahay uu fadilay waxaa ka mida tobanka maalmood ee u horeeya bisha dilxija ee aynu ku jiro ee ka bilaabmay maalinkii arbacada oo maanta ay tahay oo jumcaha maalinkii saddexaad waxaanay sheegeen ahlulcilmigu raxmatullaahi calayhim jumcaha ku jira tobankaasi maalmood inuu ka fadli badan yahay jumcayaasha kale oo ay la gudboon tahay qofka muslimka ahi acmaasha fadliga dheeraadkaa leh maalinka jumcaha si gaara inuu ugu dadaalo sida inuu farabadiyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo inuu ducaysto saacadaha u dambeeya maalinkan jumcaha ee ka horeeya qoraxda dhicitaankeeda ayuha almuslimuuna cibaad allah marka la leeyahay maalmahani waa ka fadli badan yihiin maalmaha kale macnuhu waxa weeyaan camalka wanaagsan ee la sameeyo ilaahay loogu dhowaado ayaa ka fadli badan camalka wanaagsan ee maalmo kale la sameeyo faralkoodu farallada maalmaha kale waa ka fadli badan yihi sunnayaasha la sameeyaana sunnayaasha maalmaha kale waa ka fadli badan yihiin wuxu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu ka wariyay cabdullahi ibni cabaas maa min ayaamin alcamalu saalixu fiiha axabu ilى اllahi min hadihi اlayaami اlcashr rawahu اlbukhaari ma jiraan maalmo camalka wanaagsan ee la sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka jecel yahay camalka maalmahan la sameeyo tobanka ah ee horeeya bisha dilxija wa fii riwaayati daarimi ma min camali azkaa cinda allah walaa acdama ajra min khayri yacmalhu fi cashri اadxaa ma jira camal ka fadli badan oo ka wanaagsan ilaahay agtiisa camal ka ajar badan khayr uu sameeyo qof muslimi maalmahan tobanka ee la yidhaahdo cashru adxaa tobanka ciidul adxaa ay ka mid tahay wa qaala jaabirun radia allahu canh qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam afdalu ayaami اdunya alcashr maalmaha addunyada waxaa u fadli badan oo camalka la sameeyaana u fadli badan yihi oo xataa tobanka rabadaana dambe ka fadli badan xagga maalmaha marka laga eego tobankaasi oo horeeya bisha dilxija rawaahu lbazaar biisnaadin xasan wa abu yacla biisnaadin صaxiix jaabir wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam tobanka wuxuu ula jeedaa tobankan dilxija u horeeya maalmahani qiimaha agt allah agtiisa ay ku leeyihiin suu u muujiyo aqsama allahu biha fi kitaabi ilaahay baa ku dhaartay walfajri walayaalin cashr waxaanay ku fasireen saxaabada iyo in fara badan oo ka mida ahlucilmi watafsiir habeenadaa tobanka in looga jeedo maalmahan u horeeya bisha dilxija ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaa jira laba maalmood oo maalmahan ka mid ah oo dadka badankoodu ay moodaan in fadligii maalmahan loo sheegay iyagu aanay ku jirin oo mar haddii maalinka ciidda la gaadho oo la ciido oo la farxo oo la damaashaado fadligii maalmahani inuu dhammaaday bay dad badani u qaataan maalmahan waxaa u fadli badan maalinka ciidul adxaa iyo maalinka ka dambeeya wuxuu uhi cabdullaahi bnu cumar qaala الnabiyu عalayhi الsalaaةu wasalaam ina acdama alayaami cinda allahi tabaaraka wa tacaala yowm الnaxri uma yowm اlqari rawaahu axmed wa abu dawuud maalmaha ilaahay agtiisa waxaa u weyn oo u fadli badan oo u sito oo u sareeya maalinka la idhahdo yowm الnaxr waa yowmu ciid اladxى iyo yowm اlqari oo maalinka ka dambeeya ah camalka markaa maalmaha la sameeyana sidaasuu ilaahay agtiisa u weyn yahay marka maalinka ciidda ha la ogaado inuu ka mid yahay maalmahan fadliga badan ee tobanka waa maalinka u dambeeya maalinka ka dambeeyaana fadli weyn buu leeyahay sidaa uu sheegay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ayuha almuslimuuna cibaad allah maxaa la gudboon qofka muslimkaahi maalmahan inuu kaga faa'iidaysto marka koobaad dembiyada iyo khaladaadka uu isku og yahay waa inuu ilaahay uga toobad keeno si dembiyada iyo xumaanahaasi camalka wanaagsana uu sameynaya ajirkiisa aanay u gubin amaba se waafajintii ilaahay subxaana wa tacaala aanay uga hor istaagin oo mid khayrka ka qada aanay ka dhigin watuubuu ilى اllahi jamiica ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun qofka muslimkaahi waa inuu ka ka ka dadaalo oo nafta uu aada uga xakameeyo macaasida maalmahan tobanka ah siduu isaga ilaalin jiray maalmaha kale si ka badan oo ka xoog weyn waayo macsiyada la sameeyo waktiga fadliga badan ama lagu sameeyo meesha fadliga dheeraadkaali waa ka dembi waa ka dembi weyn tahay siduu yihi cabdullaahi ibnu cabbaas macsiyada wakhtiyada kale la sameeyo ama meelmaha meelaha fadliga dheeraadka aan loo sheegin lagu sameeyo ayuha almuslimuuna cibaad allah acmaashii marka horeba dadka waajibka ku ahayd ee faralka ahayd xaq ilaahay iyo xaq khalqiba lahayd iyadana qofka muslimkaahi waa inuu aada u xoojiyo maalmahan oo farallada uu ku dadaalo sidaasoo kale guud ahaan sunnayaasha hadday tahay duco hadday tahay istikfaar qur-aan la akhristo haddii ay tahay wanaag dadka la fariyo xumaan laga reebo hadday tahay sadaqad lala baxo hadday tahay soom iyo hadday tahay salaad intaba ilaahay baynu weydiisanayna inuu khayrkii wanaagga ina waafajiyo aqulu qawlii hada wastaqfir اllah lii walakum alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wla cudwana ila clى الظaalimiin uma الsalaaةu wالsalaam عlى muxamadi rasuuli الlah wعlى alihi وaصxaabihi أجmaعiin ama bacdu ayuha اlmuslimuuna cibaad اllah si gaara waxaan uxusuusinayaa dadka muslimiintaa saddex camal oo ay tahay inay si gaara ugu dadaalaan marka laga yimaado gudashada farallada ilaahay iyo ka toobadkeenka macaasida iyo wax kastoo ilaahay ka cadhaysiinaya arrinka koowaad waa dikrullah ilaahay xuskiisa inay farabadiyaan oo u fadli badan yahay qur-aanka oo la akhriyo oo ay u sidato marka qur-aanka laga yimaado subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar oo rasuulku uu ku sheegay sida muslimu saxiiisa ku wariyey inay tahay afdal اkalaam hadalka u fadli badan ay bacd alqur'aan weeyaan macnuhu qur-aanka marka laga yimaado dikriga si gaaru ilaahay addoomaha maalmahan ugu dhiirigeliyey wayadkuru sma allahi fii ayaamin macluumaat ilaahay si ay u xusaan maalmo la yaqaan waxay saxaabada iyo ahlucilmiga badankoodba maalmaha ku fasireen cashru dilxija tobankan maalmoodee bishan u horeeya ee aynu ku jiro wa qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam fi ma rawaahu axmedu fii musnadih ma min ayaami acdamu cinda allah walaa axaba ilayhi min alcamali fiihina min hadihi اlayaami اlcashar ma jiraan maalmo ilaahay uu ka jecel yahay camalka wanaagsan ee dhexdooda la sameeyaana uu ka fadli badan yahay maalmahan tobanka ah faakiruu fiihina min altahliili wاltakbiiri wاltaxmiid waxaad farabadisaan bu uhi rasuulku laa ilaha ila اllah alxamdu lilah allahu akbar walihada bukhaari wuxuu saxiixiisa ku wariyey abu hurayra iyo cabdullahi bnu cumar maalmahan tobanka inay suuqyada u bixi jireen iyagoon danka lahayn ujeeddo kale iyagoon u tegin inay dadka takbiirta maqashiyaan mooyaane suuqyadaasay mari jireen iyagoo takbiiranaya o allahu akbar leh korna u qaadaya dadkuna markay takbiirtooda maqlaan waa xusuusan jireen oo iyaguna waa takbiiran jireen ayuha almuslimuuna cibaad allah camalka labaad intaananka labaad u gelin maxaa dikriga si gaara loogu dhiirigeliyey maalmahan waayo dikrigu waa cibaadada qofka u fududaysa cibaadaadka kale ee ku caawisa oo idaa akara min dikri اllah sahula calayhi alcamalu saalix oo ninkii rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam u yimi ee ku yihi ina sharaa'ic alislaam qad kaurat calaya acmaashii islaamku uu sheegay faral iyo sunnaba waa fara badan yihiin fadulanii calaa amrin atashabahu bih waxaad itustaa arrin aan ku dhego bimacnaa ii fududeeya acmaasha gudashadeeda qaala calayhi الsalaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka raطba min dikri اllah carabkaagu yaanu ka suulin mid xuska ilaahay uu ka qoyan yahay mid mar walba ilaahay xusaaya noqo wa kaana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam kama qaalat caaisha yadkuru اllaha calى kuli axyaani xaaladihiisoo dhan ilahay buu xusi jiray camalka labaad wa soomu yowmi carafa wاducaau fiih maalinka carafa in la soomo lana ducaysto soomka carafa rasuulku wuxuu inoo sheegay inuu ilaahay ku dhaafo sanadkii tegey iyo sanadka soo socda dembiyadooda ilahay inuu ku dhaafo kabaairta iyo dembiyada waaweyn iyagu towbad bay u baahan yihiin wixii aan kabaair ahayn dembi weyn aan ahayn ayaa loo jeedaa ducada carafana rasuulku wuxuu ku tilmaamay inay tahay khayr ducaa khayru ducaai ducaau yowmi carafa duca waxaa u khayr badan ducada qofka muslimkaahi maalinka carafa uu ducaysto camalka saddexaadna ayuha almuslimuun waa aludxiya waa in ilaahay loogu dhowaado xoolaha nicmoolayda geel iyo lood iyo adhiga inuu qofku wax ka mida ilaahay daraadii u gowraco isagoo ilaahay ku weyneynaya gowracu wuxuu ka mid yahay cibaadaadka u waaweyne ilaahay loogu dhowaado meelaha la sharciyeeye la jideeyey qaala tacaala qul ina salaatii wa nusuki wamaxyaaya wamamaati lilaahi rabi اlcaalamiin la shariika lahu wbidalika umirtu wa ana awl lmuslimiin qaala tacaala fasali lirabika wanxar rabbigaa u gowrac una tuko u tuko u gowrac waxaa tidhaha salaadayda iyo gowracayga noloshayda iyo geeridayda ilaahay baa iskale cidina lama wadaagto waa cibaada cadiima ujeedaduna hilibka iyo dhiigga maaha waa weyneynta ku jirta lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaauha wlakin yanaaluhu taqwى minkum nabi maxamed alayh الsalaatu wasalaam maa zaala yudaxi mundu an haajara ilى اlmadiina laga bilaabo markuu madiine degay nebi maxamed waa udxiyeysanayay iyadaynu ognahay noloshu siday u adkayd dhaqaalaha iyo hayntuna siday u yareed maanta dadkeenna marka la eego inta awooda inay udxiyeystaan oo neef ama ka badan ay gowracaan in yar oo ka mida cibaadadaa ku cibaadaysata udxiyadu faa'iidooyin badan bay leedahay ya cibaad allah waa marka koobaade waa cibaado gowracaasaad ilaahay ugu dhowaanaysaa oo rabbi aad kaga doonaysaa darajo iyo dembi dhaaf mar labaadka waxaad noolaynaysaa sunnihii nebigaaga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa qofku inuu udxiyaysto mar saddexaadka sadaqad bay kuu noqonaysaa fakuluu minha waطcimu alqaanica wاlmuctar ilaahay wuxuu ihi cuna ka baryootameye wax isiiya leh iyo ka baahane baahidiisa la aamusanna wax ka siiya wa qaala الnabiyu عalayhi الsalaatu wasalaam fii ma rawaahu muslim kuluu wاdakhiruu watasadaquu oo inuu qofku udxiyadiisa wax ka cuna waa sunne cuna wax kaydsada oo dhigta oo marxista haddaad doonaysaan sadaqadna kala baxa waa sadaqad jaarkaaga qaraabadaada kuwa baahane laga yaabo muddo dheer inaanay maraq dhadhamin ayaad ku sadaqadaysanaysaa dhinac kale haddii laga eego waxaa ku jira dhaqaala abuur weyn oo dadkeenna inta awooda inay udxiyaystaan ee neef iyo laba iyo saddex iyo afar bay lexad male boqol neef oo udxiyaa baad qalan karta kulamaa kaurat kahura ajruhaa mar kastoy badata ajarkeedu waa badanaya nebi maxamed hal neef oo adhiya oo hadyi ah iyadoo uu ku waajibay ayuu qalay boqol geela dadka awooda inay udxiyaystaan hadday udxiyaysan lahaayeen xoolaha sacuudiga aynu u dhoofinna aynu dhaahna dhaqaala dadkeenna ka soo galaa in laeg ama ku dhow ayaynu ku udxiyaysan lahayn oo dadka xoolo dhaqatada ee reer miyigaa dhaqaala uga soo bixi lahaa oo kuwa gawaadhida wata kuwa sayladaha jooga ka shaqaynaya kuwa waxa weeyaan sariflayaasha ah oo dhaqaale waxa weeyaan waddanka gudihiisa ku wareega xoolo ay dad si gaara u haysteen ayaa noqon lahaa xoolo ummadda dhex wareega oo qaar fara badani ay ka faa'iidaan oo nolol maalmeedkooda ay ka helaan dhinacaana in laga eega aada iyo aad bay muhim u tahay ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa khayrkii wanaagga inuu ina waafajiyo dembiga iyo khaladkana inuu inaga dhaafo allahuma rabbana aatina fi اdunya xasana w fi اlaakhiraةi xasana waqina cadaab الnar اllahuma صli عlى nabiyina mxamed wعlى ali nabiyina mxamed kama صlayta عlى ibrahim wعlى ali ibrahim wbarik عlى mxamedi wعlى ali mxamed kama baarakta عlى ibrahim wعlى ali ibrahim fi اlcaalamiina inaka xamiid majid qaala nabiyu alayh الsalaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka raطba min dikri ma doonaysaa acmaasha wanaagsan o dham inay kuu fududaato faral iyo sunnaba ma doonaysaa xumaanta naftaada inaad ka reebto aad ka goysaa inay kuu fududaato carabkaaga xuska ilaahay ha ka qoyanaado manaa kun mukira min dikr illah waxaad noqotaa qof farabadinaya ilaahay subxana wa tacala xuskiisa asalu llah alcadiim raba alcarshi alcadiim an yuciinana jamiica cala islaaxi anfusina وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا